suuratu kaafir oo ah suuraddii afartanaad waa shan iyo siddeetan aayadood iyaduna ammaanta ay ilaahay kitaabkiisa ammaanto ka sakow waxa ay ku xigsiinaysaa sifooyinka ilaahay uu leeyahay iyo awoodihiisa aada u cajaa'ibka badan iyo ayaamaha uu soo mariyey kuwii isaga diiday aakhiro in badan ka warrami doonaa rabbi waxa uu tilmaamayaa had iyo jeer duqyaanka iyo xadgudubka waxa la yidhaahdo iyo dhaqamadiisa foosha xun astaan iyo tusaale waxa uu ahaa fircoon cidda xaqa ka run sheegta isla markaana sumuud iyo dhabar adayg la timaada ammaantay leedahay iyo taariikhdu sida fiican ay u xusayso waxaa tusaale u noqonaya ninkaa rajulun mu'minun min aali fircawn oo suuraddu ay xusi doonto bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik tanziilu lkitaabi qur-aan ka soo dejintiisu min allahi alcasiizi alcaliim ilaahay awood iyo ogaansho iyo cilmiba isagu iska lahaa ee labadaasi tee waa wanaagsan lahaa xaggiisa ayaa laga soo dejiyey kitaabkan waa kitaabkan qur-aankaynu hayno haddaad doonayso ammaan iyo awood isagaa laga helaa haddaad doonayso cilmina masterkiisii halka laga helaa waa isaga ilaaha soo dejiyey waa ka sifaadkan leh qaafir damb dembiga kii dhaafaya weeye noocuu doonayaba ha aadee wa qaabil itawb towbadana ka addoonka ka aqbala wey shadiid ilciqaab ciqaabkiisu ka adag yahay wey diawl cadiyo kiila weeye ilaahay iyo barwaaqo hadday cidi in wax doonayso cidda calab raadinaysaa isaga marti ha u noqoto gacmaha hoos dhigato laa ilaaha illaa huwa ilaa xaq lagu caabudaa waa isaga ilayhi almasiir xagga loo laabanayo la hortegayaana waa isaga un aakhiro insaanku waa inuu ilahay hor yimaado lixdaa sifaa rabbi uu leeyahy maa yujaadilu kama murmayo fii aayaati illaah ilaahay aayadihiisa uu soo dejiyo ummadda ugu talagalay inay jiheeyaan ay saxaan waa qur-aankane kama murmayo kama hor imanayo ila aladiina kafaruu kuwii gaaloobay mooyaane cidda qur-aankan diidda way ka baxday way dhacday falaa yaqruurka yuu kuu kadinin yuu ku dagin yuu ku lugoynin taqalubuhum ka shaqaysigooda fi lbilaad adduunyada ay ka shaqaysanayaan ilaahay baa yaqaana addoomaha maanta waxaa dad badan diintoodii seejiyey ilaahayna ay uga durkeen siday gaalan u sheedaalinayaan ay u bidhaaminayaan talow maxay hayaan talow wax ma laga helayaa talow maantana maxaa ka soo kornay gaaliya camalkeed ayaa ilaahay uhi falaa yaqruurka taqalubuhum fi lbilaad wax badan bay wadaano howlaahe waxa ay wada ayay kulu goynin qofku wixii ummaddu waxay qabsanaysaa waa halkeeda laakiin kuwaasaa nicmo haya oo kuwaasaa wanaag haya oo kuwaasaa waxano waxano waxan haya alla indhahoodu ka jeedinaya dadka muuminiinta ah tusaalena wuu bixiyey qaar wax badan hayayoo aan waxba ka dheersan kuwanaa kamida kadaba qablahum waxaa beenisay qowmu nuux nuux qoladiisii baa beeniyey walaxzaabu min bacdihim iyo gaashaanbuurtii ka dambaysay gaashaanbuurtii ka dambaysay waa adiga arkayo gaaladu mar walba iyagoo cadaawad badan ay ka dhaxayso haddana way ururayaan way ururayaan taxaaluf bay leeyiin wahamad waxa ay doontay kullu ummatin ummad waliba birasuulihim rasuulkoodii bay dooneen liyaakhuduuhu inay qabtaan way ku hamiday way ku fikireen dilkiisa liyaakhuduuhu inay qabtaan ay gacan ku dhigaan ay gacan saaraan ayay dooneen kaas haddana rasuul waliba u baxsanayay oo hijroonayay wajaadaluu bilbaadili waxa ay ku doodeen diinlaan liyudxiduu bihi lxaqa si ay xaqa ugu simbirrixiyaan fa akhadathum waan qabtay fa kayfa kaana ciqaab ciqaabkaygii siduu ah halkiisiibuu dhacay liyudxiduu bihi lxaq si ay xaqa meesha uga saaraanoo baadilka iyo xaqa way iska soo horjeedaane xaqa ayay diidayaan baadilkana way buunbuninayaan wakadalika sidaasay xaqa tugu rumowday kelimatu rabbika ilaahaga ballanqaadkiisii cadaabkiiyo halaag ahaa cala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushoodu ku rumoobay annahum asxaabu naari baa ku rumooday inay naarta geli doonaan bay ku xukumayin adduunyadana halaag aakhirana naar aladiina yaxmiluuna alcarsh malaa'igta carshiga ilaahay sida waman xawlahu iyo carshiga kuwa hareerihiisa ahi yusabbixuuna bixamdi rabbihim way tasbiixsanayaan mahadnaqa ilaahayna way ku darayaan wa yuuminuuna bihi ilaahay bay rumaynayaan wayastakfiruuna dembi dhaaf waxay u weydiinayaan liladiina aamanuu dadka muuminiinta ah halkan ilaahay awliyadiisu ammaanay inay malaa'igtu dembidhaaf ilaahay weydiinayaan malaa'igta ammaanta leh waa caalamulculuw caalamka sare ayay uga soo istikfaar weydiinayaan malaa'igtu muuminiinta waxay leeyihiin rabbanaa ilaahayagiy wasicta kulla shayin shay walba waad uga ballaaratay raxmatan wa cilma naxariis iyo ogaanshae fakfir ilahay waad ay naxariistaadiiyo ogaanshahaagu badan yihiine oo wax walba oge fakfiru dembi dhaaf liladiina taabuu kuwii toobad keenay waattabacuu sabiilak jidkaaga xaqa ana raacay waqihim ilaahay ou ka ilaali cadaaba aljaxiim naarta holcaysa ilahay cadaabkaaga ilaah muminiintaada ka ilaali saasay leeyihin qofka iimaanle ammaantaa iyo ayaankaasuu leeyahy malaa'igtii ilaahay baa ilaahay dembi dhaaf weydiinaysa rabbanaa bay leeyihin ilaahayagii waa adkilhum geli muminiintaa muminiintaas taabuu waattabacuu sabiilak waxay ku mutaysteen istikfaartan taabuu waattabacuu sabiilak waxa weye tawbadda oo ay badsanayaan iyo diinta ilaahay ay ku egyihiin diinta ilaahay oo xukumaysa khiyaarkooda iyo xorriyadooda iyo shahawaadkooda iyo midna ma xukuma laakiin waxa saaid aho siyaadadooda iyo xukunkooda leh diinta ilaahay rabbanaa waadkilhum ilaahay ou geli muuminiinta jannaati cadnin beero sugan gelay allatii wacadtahum beerahaasoo adu yaboohday jannadaad ilahay u yaboohday ilaah ku casuum waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim iyaga jannadaa ilaahay ou gelay waman cidna gelay salaxa wanaagsanaadee mu'miniin noqday oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim ooriyahooda waduriyaatihim ubadkooda inaka anta alcasiizu alxakiim ada awood iyo xikmad bale ilaahay o saas yidha markay muuminiintii u duceeyeen ayay ducadii kordhiyeenoo waxay ku dareen dadkii wanaagsanaa ee ehelkooda ahaa ee ka ag dhowaa sida aabbayaashood ubadkoodii iyo ooryahoodii markaa qofka ilaahay addoon u noqda addoomaha ilaahayna duca iyo ammaan ayuu ka helaya malaa'igtii way sii ducaynayaanoo waxay yidhahdeen waqihimu sayi-aat ilaahay xumaha uga gaashaan noqo ilaahay ka badbaadi xumaanta ilaahay ka nabadgeli sayi-aadka sayi-aadkaasi waxa uu noqonayaa xumaantu wixii ay keenayso cadaabana waa noqon kalaa ilaahay kuwan cadaabka ka nabadgeli waman taqi sayi-aati qofkaad ilaahayow xumaanta maalintaa qiyaamaha dhacaysa ka nabadgelisa yowma idin maalintaa faqad raximta ilaahay waad u naxariisatay faqad raximtahu ilah waad u naxariisatay qofkaad maalintaa cadaabka nabadgelisa faman zuxzixa can innaari weeye waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur wadalika huwa alfawz alcadiim kaasaa liibaan weyna qofkoo jannadaa hela qofkoo sayi-aadkan laga nabadgeliyo wadalika huwa alfawz alcadiim faqad faaz nusuusta way soo markhaati furaysa ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu ilahay yihi yunaadowna waa loo dhawaaqaya lamaqtullaahi cadhada ilaahay akbaru way ka weyni badan tahay min maqtikum cadhadiina anfusakum naftiina aada u cadhooteen haddaa maanta idinku ishifaysaan oo dembigiinni iyo gafkiinnii ka cadhooteen iyo dulmiga adduunyadii samayseen tuu ilaahay idin qabaabaa ka weyn idinkiibaa isu cadhooday barhkiinba barhka kale u cadhooday qof waliba naftiisiibuu heefay haddaba cadhada idinku isu cadhaysan tihiin ta ilaahay u idin cadhooday baa ka weyn bidcin laa tudcawna ila aliimaan waxaa laydinku yeedhayaa la rumayn fatakfuruuna waa ka gaalowdeenoo waa diideen marka cadhada ilaahay waxay ka timi idinkoo ilaahay rumayn waaye qaaluu markaa waxay idhaahdeen kuwii reero naareed ahaa rabbanaa ilaahayagii oo amatana snatayni laba jeer baadna dishay wa axyaytana snatayni laba jeerna waadna noolays factarafnaa waanu qironay bidunuubina gafafka yagii maanta waa ogola fahal ilaa khuruujin bixitaan ma jiraa min sabiilin jiduun laga baxaa meesha waa kadeedanahay ilaah waddo laga baxaa ma furanta waa waraysi liita wey iyo su-aal liidata marka labada jeer ay dhinteen waxa weye dee qofku markiisa hore geeri iyo nololiya muu ku xukunnaa dee waa inuu geeri ahaa wey ila muu jirin alataa cala linsaani xiinun min adahri lam yakun shayan madkuuran wax la sheego waxaan ahayn dee waa geeriyeysany ila qofku hadduu geeriyado u libdha hadal beelaaye geeridaasay ku xukunayn dabeetana way noolaadeen waa geeri iyo nolol markaasay dhinteen oo dee qof waliba intanu nool iyo geerida ugu xigaysa noloshiiba haddana tiba uu soo baxay marka waa laba geeriyood iyo laba nololood maanta ictiraaf bay bixiyeen kuwa ilaahay dafirae diiday ee diintiisa diiday qur-aankiisa diiday rusushiisa diiday maanta ictiraafkaasay bixiyeen daalikum buu ilahay yidhi kiinaasi waxau idinku dhacay biannahu arrinku waxa weeye idaa duciya allaahu marka ilaahay loo yeedho waxdahu kelidii ama duciya allaahu waxdah ilaahay keligii kolka la baryo kafartum waa gaaloobaysa mar alla markaasaa laydinku dilaya ilaahayba ma la sheegay ashahaade iyo rabbi keliya oo laga tala qaadanayo la adeecaya ma la xusay kafartu gacma taag baa idinku bilaabaya gacansayd wain yushrak bihi ilaahay haddii wax kale lala caabudana tu'minuu markaasaa aaminsanaydeen malala marka wax kale la sheego ee wax kale ilaahay la barbargeliyana waa farxaysa macnaha tawxiidkana waa ka caroonaysa kufrigana waa ku farxaysa waa kaa falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir falxukm go-aanku wuxuu usugnaaday lilaahi ilaahay boqorkaabuu usugnaaday alcaliyi sareeye alkabiiri weynaa arrinku saasuu ku ururay maanta go-aankiisuu suga wey huwa ilaahay aladii ilaahay weeye yuriikum aayaatihi aayadihiisuu idin tusinaya dada wayunazilu lakum min asamaai risqan xagga korena arsaaqad buu idinka keenaa arsaaqada iyo naxariista iyo madarka wuxuuba xagga sare ka yimaadaan wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun gaalna kama yimaadaan qaaradaha adduunyadana kama yimaadaan afraadina ma haysan laakiin ilaaha boqor ka haya asbaabteedii la kaalay baa lagu yidhi laakiin alla waxa uu leeya wayunazilu lakum min asamaai risqan ilaahay qasnadiisa hadduu xidho cidin furi mayso cid xidhi kartaana ma jirto wamaa yatadakaru ma waantoobayo waxaa loo sheegayaana ma maraya ilaa man yuniib qofka ilaahay u toobad keenaya addoonnimada ogol ee gefkiisa garanaya kaasunbaa waantoobaya fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid wey fadcu llaha rabbi caabuda oo barya mukhlisiina lahu diin idinkoo baryada iyo cibaadada u gooni yeelaya walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen gaal ilaahay baa keligii la caabudaya ilaahay baa sharcigiisa la raacaya ilaahay baa addoommaha lagu xidhaya oo waxaa loo diidayaa inay addoommo kala caabudaan la yidhiyaaba weerarna waa soo maqan yihin walow kariha alkaafiruuna baa ilahay diin baa xor loo yahay iyo xoriyat aladyaan wa xoriyat alcaqiida waxaasi waa afka baarkiisa wamaa tukfi suduuruhum akbar baa ilaha wi waxa ku libidhsana ku helanba aada u badan ee aan laguba sheegayninba ee marmar u soo neefaya fadcu llaha mukhlisiina lahu diin ilaahay barya oo caabuda baa layihi idinkoo cibaadada u gooni yeelaya markaase haddana lagu raaciya walow kare halkaafiruun kii taa kasoo horjeeday haba nacee macnaheedu raalli kama ahee ku talagala wey diintaadood erkanaysood cuskanaysood ku adkaanaysood ka run sheegayso inaan lagugu nabadgelinaynin lagugu maqan yahay ayaa lagu leeyahay ogow ha circiirin qaala allahu tacaala rafiicu darajaat ilaahay ka darajooyinkiisu ay sarreeyaan weeye ammaan leh ama rafiicu darajaat raaficu darajaat addoomaha ka u kor yeelo weeye derajada wanaagsana uu siinayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat dadka mu'miniinta ah iyo aqoon-yahankoodaba ilaahay derajooyin buu kor ugu qaadaya dul carshi carshi buu u saaxiib yahay carshiga weyn yulqi ruuxa waxyigiisa wuxuu ku soo dejinayaa min amri yulqii wuu soo dejinayaa alruuxa waxyiga oo min amrihi kalaamkiisa ah ayuu soo dejinaya calaa man yashaau cidduu doono oo min cibaadihi addoomihiisa ah liyundira si uu u digo yowma talaaq maalinka kulanka si uu dadka ugu cabsiiyo ama uga digo maalinkaas marka waxaa nasku halkan ugu magacaabayaa waxyigii ruux oo nolosha qofka qofkan jidhkiisu markaanu ruux lahayn waa jinaasad mid baktiye weeye marka aanu lahayn diinna haba noolaadee haddana bakti iyo geeri kale ku jira lidaalik baa ilaha uhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaan walaakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaa marka alruux waa noloshaas weeye qur-aanku liyundira yowma atalaaq maalinka kulanka kulanka weyn waa barkun alla la wacayimay waxaa kulmaya jin iyo insi kuwii hore iyo kuwii dambe aadam iyo ubadkiisa kii horreeyey ilaa kii u dambeeyey daalimkii iyo madluumkii markhaatigii iyo kii lagu markhaatiga ahaa maalinkaa waa laysu baxay yowma maalin weeye hum iyagu baarisuun ay isu soo baxeen baarisuun way soo bannaan baxeen oo wax ka libdhay ma jiro laa yakfaa cala allaahi rabbi kama qarsoomayo minun bani aadamka xaggooda shay-un waxba wax ka libdhaya oo bani aadamka arrimahooda ah oo ilaahay ka libdhayaa ma jiro liman ilmulku lyowm baa ilaah u leeyahy liman ayuu u sugnaaday almulku lahaanshuhu alyowma maanta maanta yaa wax leh su-aashaasaa ilaahay uu soo dhigay waxaad laaba ma jiro alla isu jawaabay lilaahi alwaaxidi alqahaar lilaah almulku lilaah lahaansho ilaahay unbaalay alwaaxid ee kelida ah aan cidi ku lamaanaynayn alqahaar ee dirqiyaha ah ee cid walba qasab ku marsiinaya wuxuu doonaya
xadiidkii saxiixa sida uu tilmaamayo rabbuna tabaaraka wa tacaala wuu duubayaa cirka iyo dhulkaba maalinkaa uu addoommaha isagoo la hadlaya waxa uu leeyahay ana almalik ana aljabbaar ana almutakabir ayna aljabaaruun ayna muluuku dunya adduunyada kuwii kadeednaa kuwii dadka dirqii jiray kuwii kibri jiray maye maantaanuunbaa wax leh saasaa ilaahay uu leeyahy wixii kaleo dham way libdheen lidaalik baa suuratu alfaatixa ilaahay uu isku sifeeyey maaliki yowmi iddiin isaga uunbaa qiyaamaha wax leh milkigii sheegashada aha ama dowladi sheegan jirtay ama shaksi sheegan jiray ama cid ururtay ma jiro wuu hadhay alyawma baa ilahay uhi maanta tujzaa waxaa lagu abaalinayaa kullu nafsin bimaa kasabat naf walba wixii ay shaqaysay baa lagu abaalin laa dulma alyawm maanta ma jira wax dulmi la idhaa xadiidka qudsigii nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka warinaya waxau ahaa yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu dulmiga iyo gardarada naftayda waan ka xaaraantinimeeyey dhexdiinana waa xaraam idinku ha isku gardaroonina ilahay gardaro waa idinka dulqaaday cadaalad buu idinkula dhaqmay cadaalad buu idin jideeyey rususha iyo kutubtaba cadaaladaasu kusoo diray marka qofka camalkii aan u qorayo wanaagsanaa hela ilahay ha ku mahadiyo qofka camal wanaagsan waayaana falaa yaluumanna ilaa nafsa ilahay waxba ugumuu dardarina isagu naftiisa mooye cid kale ayuu canaanan marka aayaadku qeybka soo socda iyo qeybkii hore labadaasi ka warramaya ina allaha sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg badantay macnaha u fikirina ha odhanin dadkaan arkay jinkooda iyo insigooda kii hore iyo kee dambe talow see meel qula iyagoo ku kulmay loogu xisaabin doonaa ina allaha sariicu lxisaab waandirhu nebi maxamed oo dadka uga digo ku cabsiy yowma alaasifa maalinka soo durkaya ee soo dhowaanaya asifat alaasifa laysa lahaa min duuni illaahi kaashifa alla xaggiisa wax joojinayaa ma jire eh ilaahay xaggiisay ka imanaysaa wax waabinayaana ma jiro waanay soo socota maalinka soo dhowaanayo id wakti dadka uga dig alquluubu wadnayaashii la dalxanaajir kalxamaha agtooda yimaadeen wadnihiibaa cabsidiibaa intay badatay ayuu wadnihii fogleeyey garaacii sidaa bato kor buu usoo kacay maalinka cabsidu heerkaa gaadhay wey kaadimiina bay yihiin kuwo isku xejin oo isku dayaya bal inaanay soo butaacine belada hayse ay isku hilaanay qariyaan maa lidaalimiina buu ilahay yihi kuwii gafay ee gardarrada sameeye uma sugnaanin min xamiim wax aada u jecel oo saaxiiba oo xigto ah walaa shafiic ergeeyana ma leh yutaacu laga aqbalo laga tala qaato xamiim waa qofka ku difaacaya kugu maraturaya kaasi ma jiro mid ilaahay uga ergeynaya oo laga aqbalayaana ma jiro iyaguna waxay arkeen dadkii saaxiibadahaa ee su shafaaco qaaday markaasaa waxay leeyihin famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim yaclamu ilaahay wuu ogaanayaa khaa'inata lacyun isha wax khiyaamaynaysa wamaa tukfi suduur iyo laabuhu waxay qarinayaan ilaaha qofkii hoos waxu eegay ama isha marooriye dabay soomaalidu waxay idhaahdaan isha dabana uunka arkaya uurka dabana ilaahay baa arkaya marana waxaa jira isha dabaha laftiisaba aan la arkayninba ee ishiisii iyo uurkiisiiba uu qarsadayba ama wax xaaraan hoos ha u eego ama cid kale amar isha ha ku siiyo ama qof kale isha mid kale ha kula xanto intuba way dhacdaa salqashadii iyo suuldhabaalihii iyo wixii oo dhan ka samaynaya alla wuu ka warhaya laabtiisa waxa la daadiyaynaya wuxuu ku go-aansadayna ilaahay wuu ogyahy waa u kuurgoyn ku quuso weeye ilaaha ku xisaabin doona waa kaa marka laazim taclam anna calayka raadaar aw muraaqib raadaarkii ilahay inuu kugu xidhan yahy sawiradiisiina uu qaadayo dhan kastaba jalleec kor iyo hooskaad doonaysa eeg taa ku xisaabtan horta taa ku xisaabtan qolada darawaliintu jidka isku si uma maraan markuu raadaar leeyahay iyo markuu khaaliska yahy laakiin marka ogiya sanadku kolka uu dhammaaday in kombyuutarka looga eegayo inta mukhaalafe uu galay ama inta jeera uu faas ishaarada ku dhaafay dee wuxuu leeyahy ganaaxu yuu kugu badanine bal iska hagaajiyo jidka intii muqararka u ahayd ku mar maa baaluk ilaahay alkhabiiru alcaliim ayaa waxa uu kuleeya yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur wallaahu yaqdii bilxaq ilaahay xaquu xukumaya dadka xaq buu maalinkaa ku kala xukumaya waaladiina yadcuuna kuway caabudayaan min duunihi inta alla ka sokaysa laa yaqduuna bishay waxba ma xukumaan ilaa waxbaba malahaye maxay xukun waxbaba malahaye kuwaasa ilahayaal ka dhigtay aan go-aanba ka soo baxayn ina allaha huwa asamiicu albasiir ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba arkaya awalam yasiiruu fi lardi miyay dhulka socdaan fayanduruu ay eegaan kayfa kaanat siduu noqday caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodii kaanuu min qablihim kuwan ka horreeyey kaanuu waxay ahayn ummadaha hore la halaagay hum iyagu ashadda minhum kuwan way ka xoog badnaayeen quwatan xagga awoodda iyo tamarta way ka adkaayeen wa aathaaran fi lard iyo camiridda dhulka dhulka habka loo camirayo loo qodayo ee loo hagaajinayana kuwan way ka horumarsanaayeen fa akhadahum allah ilaahay baa halaagay bidunuubihim gafafkoodiibuu ku halaagay wamaa kaana lahum uma sugnaanin min allaahi rabbi xaggiisa min waaqin wax ka ilaaliya min waaqin mid ka difaaca min allah ilaahay cid ka hor joogsato waa la waayay markuu junuudiisa iyo colaalkiisa u diray ama malaa'igta ama dabaylaha ama dhulka ah ila intuba waa colaalka ilaahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa wax difaaco oo joojiya waa la waayay marka macnaheedu waxa weeye aayaddu bal dadka indhuhu ha u baxeene may eegaan mashaaric alkhaabiriin kuwii hore iyo halka ay jiifiyeen ay ka dhaceen maxaa dembigoodu talow ahaa bidunuubihim baa lagu halaagun baa layihi daalika waxaas waxay ugu dhaceen biannahum iyaga kaanat ta'tiihim waxa u imanaysay rusuluhum bilbayinaat rusushoodu aayaad cadcad bay ula imanayeen waa mucjizaadkii waa waxyigii lagu soo dejiya waxa badan tusaalaynayay waa aayaat atanziiliya walmucjizaat labadaba fakafaruu way diideenay dafireen fa akhadahum allaahu ilaahayna wuu qabtay labadaasunbaa isku xiga umar hadday ilaahay ka gaalowdo arrinkoodu waa qabasho way xukumayin innahu ilaahay qawiyun mid awood badan weeye shadiid ulciqaab ciqaabtiisuna way darantay marka qofka muminkaa ilaahay buu iska eegaya cid kale uu iska eegayaa ma jirto waxa marka tusaala ilaahay u bixiyey bal kuwan ilaahay uhi kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kuwan cidhbaha la jaray ee cidhib xumadu ay ku dhacday tusaala ilaahay uu ka bixiyey tusaalahani waxa uu muujinayaa dadkii kibray mid kuwa ugu sii kibir badan ahaayoo qur-aanku qisadiisa aada u soo celceliyo oo fircoon la yidhaahdo oo inta meeloode dee aada ku soo martay suuradaha hore aada aada u dareemayso waxaa qur-aanku uu namuudaj iyo tusaale ugu soo qaadanayaa ninkani habka uu u dhaqmaybaa ahaa waxiid fii nawci mid aada iyo aada u cajaa'ib badan maadaamuu dee ilahnimo sheegtay ninkan isaga ay habka uu dhaqmayba ahaa si aan ilaahnimadaada iyo boqortinimadaada cidiba u soo faragelinee dadkan aad ugu haysato xuurtada ah bal wixii soo kacayaba ee cabsi xaggooda ay ka imanaysaba gaagaabi oo yaryaree weliba intay yar yihiin ay mujada yihiin awooddii cilmi iyo cudud iyo maamulba dhanka xun buu ugu dhuftay waxa qisadu ay tusaale u tahay oo kale qofka mumin mu'minka ah ee iimaanku qanjaha joogo in runtii aanu u habranaynin ku kastoo isweyneeya oo kaba weyn iyo kool weyn gashada maya uma joojinayo marka waxaad arkaysaa ninkan ilaahay waa maalay mu'minun rajulu mu'minu min aali fircawn isagoo mamlakadaa ka agdhow dadka ilaaha isaga dhigtay ayaa haddana uu waajahaad ku sameeyey oo uu isla hortaagay maqaalada cajiibka ee dhaxalgalka ah ee aada arkayso marka qofka muuminka ahi waa mid ilaahiisa raali gelinaya iimaankiisana ka run sheegaya kuna kalsoon naftiisa iyo diintiisaba iyo ilaahaysaba uu ku kalsoon yahay idan markaa qof casiiza weeye oo aan cid waaba yeelay qisadu markaa namaadijkaasay bixinaysa tusaalayaasha walaqad arsalnaa buu ilahay yihi xaqiiqanimo waanu dirnay muuse nabiga laydhaa biaayaatina wa sulطaanin mubiin aayadaha iyaga iyo mucjiso gaarahoo cad macnaha aayaadkuunbay ka mid yahay suldaankanie waase sii yaa badan yahay ushii cajiibka lahayd ilaa fircawna wa haamaana wa qaaruun waxaasoo balaayo iswata ayaanu dirnay fircoon haamaan qaaruun intaba qaaruunkanina nebi muuse qoladiisu ka mid aha sida dee qur-aanka oo xusa ina qaaruuna kaana min qowmi muusa laakiin waxa uu ahaa ummadda fircoon buu ku tirsanaa mabaadidaa dadka lagu xisaabinayo fa qaaluu waxay idhaahdeen saaxirun waa faaliya kadaabun beenaala abay ku xukumeen nebi muuse falamaa jaaahum bilxaq markuu nebi muuse xaqii ugala yimi min cindinaa agtayada qaaluu waxay idhaahdeen uqtuluu laaya abnaaa aladiina aamanuu macah dadka miciisa rumeeyey alleh ee muuse weheliya ubadkooda iyo inamadooda hala laayala yidhaah go-aankay soo saareen iyo wareegtadoodii waa taa intay shireen faracinadiiyo wixii u nacamlaynayay wastaxyuu nisaa'ahum ubadkoodana daaya macnaa hablahoodana daaya utrukuuhuna fii qaydi alxayaa sidaas sidaa markaa dhaqankoodu ahaa ummadaha kale intooda badan dadka waaweyn bay laayaan caruurta yaryarna way daayaan laakiin kani dhaqankiisu waxau ahaa in caruurta yaryar la laayo ilaahay baa yidhi wamaa kaydulkaafiriina gaalada shirqoolkoodu ma ahaanin ilaa fii dalaal hallowunbuu noqday hallow macnaa waa mid kala lumay haddaanu ilaahay u baxaynin oo aanu inaga hor joogsanayn waxba kama hadheen dadkan laakiin waa arin ilaahay waabinayo deedifaynayo dadkan ilaahay bay leeyihiin isagaana kala tuuraya waxay soo maleegeen wa qaala fircawnu baa waxau ihi daruunii anigay daaya aray muslixiina buuri aqtul muusa muusaha laftiisan kaw kaga siin waliyadcu rabba ilaahaysa ha u yeedha muuse halkaasuu gaadhay fircawn muuse dee aniga waxba hay muslixina buuri waa golaaftan liita ayaa la odhan karaa leanna muuse waa ka halkaa taagan hadduu dilayo markuu leeyahy muuse hala igu sii daayo waxa ay tahay runtii ay tilmaamaysaa geel duq baa loo tumaayo anaaba gacanta qaadi haddaydaan ninkan waxba ka qabanin ilaahayna ha u yeedha buuri innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yubadila diinakum inuu diintiina dooriyo aw an yudhira ama inuu ku faafiyo fil ardi dhulka alfasaada ibtila iyo aafa daladeeg hadda qisadu waa qadiim oo waa qiso hore laakinaha xadiidatun fi lxaal marka aad eegto waaqica nololeed ee iminka aynu joognana way cusub tahay uun ana xikmadda ilahay noogu sheegaya gaaladiibaa iminka islaamkii leh dhulkiibay fasahaadinayaan dacfibay kadaabayyihiin kadaabayyihiin irhaab bay noqonayaan marka waa in wax laga qabto waa in sidan la yeelo waxaana iska macruufa si ay arrimaha mubarir ugu helaan mubarir oo macnaheedu iyo si ay cudurdaar ugu helaan ayaa iyagu wax badan ay qarxiyaan wax badanna ay duqeeyaan wax badanna ay khalkhalayaan si sir ah oo beri dambe un la ogaadaa la yidhaahdaa dowladahaasa dowlad heblaayadii lahayd waxbaana la yeelay baaba ka dambaysay qaraxa waa mubarir baa la yidhahdaa siyaasadahooday ka mid tahy kor haddaan ilaahay iyo diin waxba la dhowraynin wixii la doonaa la yeeli karaa oo dadku ay yeeli karaa marka qofka muslixa ah ayaaba tan maqaalkan loo soo jeedinayaaba war waxaan ka cabsanayaa diintuu bedelaya amniguu khalkhalinaya ummadana wuu fasahaadinaya oo ibtilaynaya fircawn baa caynkaa leh wa qaala muusa baa waxa u ihi inii cudtu birabbii wa rabbikum inii cudtu anigu waxaan dayrtayaan magan galay birabbii wa rabbikum ilaahayga iyo ilaahayna allah waxaan ka magan galay min kulli mutakabbir mid kastoo isweyneeya laa yu'minu aan rumaysnayn biyowmi alxisaab aakhire aan rumaysnayn maalinka ilahay addoomaha u xisaabinay la is hortaagayo midkiib roon rumaysnayn anigu kaa ilahay baan ka magan galay waakii xadiidkeenu xalayta xuseyne ahaa man axaba an yakuuna aqwa annaasi falyatawakal cala allah ilahay una ku tiirsado qofka doonaya dad inuu ugu xoog badnaado quwadda markaa lagu tiirsanaya waa ilaahay marka ilaahay baan anigu ka irkaday buuri ilaahay baanaan cuskaday xasbiya allahu wa nicma alwakiil kolkaa waxay iskarab taageen nebi muuse ninkan maqaaladiisu ay dhaxalgalka yihiin iyo ereyadiisu qur-aankuna taariikhda cajiibka ah uu ka reebay wa qaala rajulun baa ilaha uhi nin raganimo le baa wuxuu ihi nin nin ah ninun la yskama sheegtee kaasaa wuxuu ihi ninkaasoo mu'minun alla rumeeyey ninkaasoo min aali fircawna ka mid a ninkaasoo yaktumu iimaanahu qarinaya iimaankiisuu qarinaya ninkan ilaahay buu rumeeyey waxa uu ka mid yahay dadkii dee iyagu fircoon qoladiisa ahaa oo wasfiga ilaahay wuxuu usi raacinayaa ninku fitnada macnaa meesha adage uu ka soo baxay waa dadkii dadku ay eexaysanayeen ay ku dulkayeen awoodooda iyo adduunkooda iyo waxaa la eexaysanayay isaguu ka soo dhex baxay ninkan isaga ahay imika uma bilaabmine arrinkanba muddu soo wadayoo intii hore iimaankiisa wuu qarsanayay waxa uu leeyahay ataqtuluuna ma waxaad dilaysaan rajula nin an yaquula inuu yihi rabbiy allah rabbigaygu waa ilaahay rabbigaygu fircoon maah shaydaan maah laakiin waa ilaahay inuu nebi muuse ku dhawaaqay mataasaa ku dilaysaa macnaa qisadu sida ay u tahay mid xayahoo nool waxa fahmay abubakar sidiiq radia allaahu canhu radia allaahu canhuma isaga iyo aabihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida isagoo kacbada harkeeda ku tukanaya waxaa ku soo cararay waa beriga islaamku bilowga ahaayo nin gaalada ka mid ahoo cuqbatu bnu abi macayd la odhan jiray kii ummadda ugu gaalsanaa uu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkaasi wuu xuurtu ku qabtay nebiga iyadoon cid ilaalinayso dee buri gaari waxba jirin xuurtu ku qabtay jiq buu maradii iyo gacantii ku siiyey abubakar baa markaa isaguna dhab siiye uga gurmadayoo ka deerifeeyey dabeedna waxa uu akhriyay aayaddan ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum aayaddaasuu akhriyay macnaa arrinku wakti sanado badaniba ha u dhexeeyeene tii unbaad soo noqotay tii waktigaa nebi muuse iyo ninkaa muuminkaa lagu hayay ayuunbaa nebi maxamed iyo abubakarna kusoo noqotay tii unbaa sii soconaysa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayh ilaa legdankani meesha ka baxo adduunyadan ilahay uu meesha ka laabo haddaad adigu u haysatay in lagu casaynayo lagu madoobaynayo la macaanaynayo oo wax lagu goglayo arrinku wuu sii soconaya ma waxaad disheen buui ninkan inuu ashahatay waqad jaa'akum bilbayinaati min rabbikum warcad iyo mucjisooyina ilaahayna xaggiisa idinkala yimi wain yaku kaadiban hadduu been sheegayo fa calayhi kadibuhu beentiisu isagay ku koobantay ilaahay baa kala xisaabtamaya wain yaku saadiqan hadduu run ku sheegayo balaaya imanaysana yusibkum waxa idinku habsan doona bacduladii kii barhkii yacidukum uu idin yaboohayo halcadaabka badan uu yaboohayaabada idinku dhici doona laba waa midun inuu been sheegayo arrinkaas siay ku gaariyo oo idinkale idinkala xisaabtamayn iyo inuu run sheegayay tahay dee waxaana ka qaadataan oo ka feejignaataan marka waxa u waxyeelaysaan ma jiro ina allaha ilaahay laa yahdii ma hanuuninayo man huwa musrifun ka xadgudbaya kadaabun beenaalaha ah macnaha isagu labadaa midna maaha musrifna maaha kadaabna maaha wuu hanuunsan yihi idinkaa musrifiin oo kadaabiina tacriif baa la ydhahdaa iyo talmiix fii cilmi lbalaaqa qofka oo idinkoo sheekaysanaya aad tidhaahdo anigu caynkaama ihi oo caynkaama ihi oo caynkaama ihi yufham min curdi alkalaam wa min jaanibih hadalka dhinaciisa waxaa laga fahmaya anaka kada wakada wakada waxaa adaa ah oo ah oo aday ka dhigan marka tidhaha anu caynkaama ihi adiga ah wey marka antum musrifuuna wakadaabuuna yaa qowmi qolyahaygiow lakum lmulku lyowm maanta idinka hogaamintiiyo madaxda leh daahiriina fi lard dhulkana waa iska muujiseen oo idinkaa dad iyo dalba ka waageertay ee dhan walbow riday faman yansurunaa yaa inooga hiilinaya min ba'si illaahi balaayada ilaahay in jaaanaa marka uu yimaado markuu yimaado ilaahay balaayadiisi waa soo jihaysatay nin kibraye oo dhulkii ilaahay ku kibraye bal yaa inoo gurmanaya bu sidaasay tay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa lagu imtixaanaya hadday maanta qaar lahum lmulku lyowma daahiriina fi lard hadday maanta qaar dhulka ku kibrayaan oo iyaguna ay leeyihiin annagaa kor iyo hoosba ka dagaalamayna oo satellitekaanu ku hagayna hubka iyaga hadday leeyihiin faman yansuruhum min ba'si illaah ilaahay balaayadiisii kolba meel bay kaga soo baxaysaaye yaa uga heelinaya heelimaad ma haystaan allahuma mawlaana walaa mawlaa lahum qaala fircawnu baa waxa uu ihi markuu ninkan arkay iyo hadalkiisu siduu toostoosan yahay iyo inuu dadba ka jihayn karo qaala fircawnu baa yidhi maa uriikum anugu idin tusin maayo farta idinkuma fiiqayo ilaa maa araa waxaan aaminsanahay baan dadoo idiin sheegaya wamaa ahdiikum idinkuma hagaya ilaa sabiila arashaad jidka toosan waddada cad baanu cagta idiin saaraynaa buu leeyahy sabiila arashaad jidka lagu hanuunayo war anigu intaan wax aamino idinka wax kale idinma dhiibayo laakiin fikirka noocana iyo aragtidan anaa hormuud idinku ah isku meel baynu wada maraynaa anigii boqorkaa ilaahnimada sheegtay kadaa wa kadaa waxaan aaminsanun baan idiin sheegay isku meel baynu wada maraynaa buui jidhka toosanna waa idinku hagaya saas uui markii arrinkuu gebageba noqday ee biyaha lagu buufiyey ilaahay baa wuxuu ihi waattabacuu amra fircawna wamaa amru fircawna birashiid fircoon arrinkiisii bay raaceen fircoonna muu hanuuninin wa adalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa fircoon qoladiisii wuu ambiyeyo ma lakumuu hanuuninin baa ilahay ui tabaaraka wa tacaala waa noocaa weeye shayaadiinta iyo ehelkoodu ballanqaadka ay sameeyaan gebagabadiisa noocaa noqotay aayaadkaas aynu akhriyayna ay sheegayaan yaa qowmi buu ihi marka wa qaala wuxau ihi aladii aamana ninkii muuminkaabaa wuxuu ihi yaa qowmi qolyahaygiyo inii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa mila yowmi laxzaab maalinkii gaashaanbuurta soo maroo kale gaashaanbuurtii reer caad iyo reer samuud reer shucayb gaashaanbuurtaa maalmaha soo maray waa inay ka cabsadaan ayaam allah mila da'bi qowmi nuuxin wacaadin wathamuuda waladiina min bacdihim akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa midla da'bi qowmi nuux nuux qoladiisii dhaqankoodii wixii ilaahay uu- say u dhaqmeen waa idinka digaya wixii ilaahay uu kula dhaqmayna waan idinka digayaa inuu idinku dhaco iyo wa caadin reer caad iyo wa samuuda iyo waladiina min bacdihim ummadihii ka dambeeyey marka intaa weeye axsaabtu isbahaysiga iyo gaashaanbuurta ilaahay uu ooda u rogay kuwaasay ah raadkoodii baa haysa wama allaahu yuriidu ilaahay ma ma doonayo dulman lilcibaad addoommaha ilaahay gardarro lama doonayo ogaada wayaa qawmi ereygu waa istictaaf naxariis naseexo talaa ka muuqanaysa waxaa ka muuqanaysa inuu danaynayo inuu u gurmanayo inuu la jecel yahay wixii wanaagsan iyo nabadgelyada war tolkayow wareerkayagiyow ayuu leeyahy marka inii akhaafu calaykum waxaan idinka cabsanayaa yowma atanaad maalinka yeedhmada maalinka laysu baaqayo ee markaa carooga la isu afuufi doono qaylana ay ka dhammaanayso yowma tuwalluuna maalinka laydin jeedin doono mudbiriina idinka oo sii dhaqaajinaya ilaahay baa u jeedin doona xagga loo wado kaanahum ilaa nusubin yuufiduun mudbiriina idinkoo dhaqaajiyey maa lakum idinma sugnaanin min allaahi rabbi xaggiisa min caasimin wax idinka ilaalinaya marka cadaabku uu ku bilaabma adduunyadana waa noqon kartaa qiyaamaha marka lasoo saarana maalinkaasi wuu noqonaya min caasim caasimku waa wax ilaaliya ilaahay balaadiisa iyo halaagiisaasi markuu qiyaamaha yimaado wax idinku guntanaya oo idinka dayraya ma jiro waman yudlil illaahu ka ilaahay u ambiye famaa lahu min haad cid hanuuninaysaa ma jirto walaqad jaa'akum yuusuf ninkani waanadiisiibu wadaa iyo wacdigiisii dhaxalgalka ahaa bal inta ilaahay uu ku dheeraadee qoladeebuu ahaa lama sheegin deegaankeebuu ahaa lama sheegin magaciisu kumuu ahaa lama sheegin marka muhiim aha laysa alazmina walamkina walashkhaas muhiman bal ilmuhimu almaqaal dhaxalgal waxa ah maqaalka iyo sifada wanaagsan iyo mowqifka muhiimka ah meeshuu ninkan istaagay ee tallaabada uu qaaday iyo jahaynta ummadda uu jahaynayey iyo geesinimadiisa kaasaa dhaxalgalo qur-aanku reebay walaqad jaa'akum xaqiiqanimo waxaa idin yimi yuusufu baa idin yimi nebi yuusuf min qablu iminka ka hor muuse ka hor bilbayinaati mucjizooyin buu idinla yimi famaa ziltum fii shakin kamaydaan tegin inaad ka shakisan tihiin weliga waa ka shakisanaydeen mimaa jaa'akum bihi wuxuu idinla yimi waa ka shakideen xataa idaa halaka markii uu dhintay baa qultum tidhaahdeen idinkoo isqancinaya lan yabcatha allaahu rabbi soo saari maayo min bacdihi yuusuf dabadii rasuulan soo saari maayo saasaa isku hambalyayseen kadaalika sidaa u ambateen baa yudilu allaahu ilaahay u hallaynayaa oo u hallaabinayaa man huwa musrif ka xadgudbaya eh murtaab shakisan murtaab shakisan marka yuusuf iyo dee waa macruuf inay kala fogaayeen xagga waktiga nebi muuse calayhi salaam calayhim asalaatu wassalaam aimada qaarkood waxay leeyiin fircoon kalaa bala ku dhacdaygu cimri dheeraa oo sanado badan jirayoo nebi yuusufba soo gaadhay qaybaha qaarkood saasay leeyiin dar kalena waxay leeyihin maya kuwan uu la hadlayo aabbayaashood baa yuusuf soo gaadhay marka sababta uu iyaga u leeyahay yuusuf baa idin yimo waa beeniseen waxa weeye aabbayaashiin baa nebi yuusuf beeniyey haddaa reer masar tihiin iyo faraacinadii nebi yuusuf aabbayaashiin way beeniyeen idinkiiyo ubadkiihiina nebi muusea beeniseen tafsiirada aada moodda inay igu dhow yihin waa kuwaa idinkiiyo aabbayaashiin ambiyadii horea beeniseenna nebi yuusuf ka mid ahaa isku hambalyayseen dhimashadiisa iskuna qanciseen aimada qaarkoodna waxay leeyihin waa yuusuf kale waa yuusuf kale oo isaga qudhiisu wanaagsanaa waacid ahaa xaqa u sheegayey oo ay diideen aladiina kuwa buu ilahay yihi yujaadiluuna fii aayaati illaah aayaadka ilaahay ka murmaya bikayri sulطaanin daliil la-aantii ataahum u yimi diin iyo daliil u timi la-aanteed ay aayaadkii ilaahay ka murmeen kabura waxa weynaaday maqtan cala ahaan cinda allah ilaahay agtiisa iyo wa cinda aladiina aamanuu iyo dadka mu'miniinta agtooda cadhadu way weynaatay kuwaa laga qaaday ilaahay aad buu ugu cadhooday mu'miniintuna aad bay ugu cadhoodeen ilaahay kitaabkiisa kuwa diiday marka qofka muuminka ah wuxuu ilaahay ka cadhaysan yahay ayuu ka cadhoonaya wuxuu ilaahay ku farxayo ayuu ku farxaya cidduu ilaahay jecel yahay buu jecel yahay cidda ilaahay uu necab yahay buu necab yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa kadaalika sidaasaa yadbacu allaahu rabbi uu daboolayaa oo uu u malaasayaa dam uga dhigayaa calaa kulli qalbi mutakabbir mid kastoo isweyneeye qalbigiisa ilaahay nag buu ka dhigaya kaasoo jabbaar jabbaar wax dirqiyaya oo kibraya oo dadka u awood sheeganaya qofkaasi kol hadduu kibro kol hadduu wax dirqiyayo qalbigiisu waa malaasan yahay macnaha madaarigta iyo meeluhu wax kusoo qaban lahaa kibirkaasaa daboolay wa qaala fircawnu fircoon baa waxau ihi yaa haamaanu haamaanow buuri haamaan waa wasiir waa wasiir wasiiru dawlihiisii ugu sarreeyey ama ra-iisal wasaarihiisii wey fulinta ibni lii sharxan baladafooqii dhis buuri lacallii waxaan u dhowahay abluqul asbaaba inaan gaadho salaamada ama wadooyinka asbaab asamaawaat wadooyinka samada loo mara inaan gaadha laga yaaba faadalica dabeetana aan soo eego ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisa waan soo eegi waa kan xagga kore eegaya ale waxbaa layga soo dejiyaa wa inii la adunuhu waxaabaan u malaynayaa kaadiban inuu been sheegaya muuse fircawn baa caynkaa leh guddi baa la saaraya waxbaa la eegaya waxbaa laydiin qabanaya tallaabaa la samaynaya waa waxyaabaha caada u leeyihin annagaa jab la maagana idinku fadhiya buui soo muuse maaha oo arrinkiisa maydaan garan waayin anaaba ka warkeenaya buuhi adigu fooqlis cimri dheeraysi baa laydhaha waa muqaalado iyo mudaaraad waa in meel dheer yalufu min baciid meel dheer buu dadka ka soo wareejinaya si uu uga lumiyo waktiga si uu isaga dhigan nin wax ku maqan fooq la dheeraynaya o la dhisaya intee buu soconaya sanaduu soconaya mashruuca watuu dadka ku maaweelinaya intaa kadib baan fuuliyo dabeetana halkaasaan soo eegi buui wainii la adunuhu kaadiban taasuu halkaasuu maraya ilaahay baa yihi wamaa kaydu fircawn fircoon shirqoolkiisii mu ahaanin ilaa fii tabaab halawn buu ahaa wuu hallaabay fircoon shirqoolkiisu wakadaalika sidaasaa zuyina lifircawna loo qurxiyey suu camalihi camalkiisii xumaabaa loo qurxiyey wasudda cani sabiil jidkii xaq ahaana waa laga ooday